wacan saaxiibyaal kusoo dhawaada barnaamijka waxbarashada raadi haysnaa ee magaalada jowhar toddobaadkii bahadan oo kale ayaad inoogu barateen in aan halkan idinkaga soo gudbiy barnaamijka toddobaadkana waxaan uga hadli doonaa munaasabad ka dhacday jaamacadda ballaasma faraceeda jowhar halkaa oo lagu soo bandhigay ardayda difaacatay buugga qalinjibinta jaamacadda waxaana goobjoog ka ahaa mas-uuliyiin ka socota jaamacadda ballaasma faraceeda magaalada muqdisho macalimiin arday iyo marti sharaf kale u diyaargarooba barnaamijka
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabto dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqeynaa dowladda federaalk ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqeynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
mar kale isku soo noqod wanaagsan dhegeystayaal barnaamijka waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah saare cabdixuseen dhanka iyo farsamadana waa injineerse hoolkabeen ee jaamacadda balaasma faraceeda magaalada jowhar ayaa lagu qabtay munaasabad ay buugga ku difaacanayeen ardayda baratay kuliyadaha kala duwan ee lagu bartay jaamacaddaasi daahir cadow xasan madaxa arrimaha gobolada jaamacadda balaasma ayaa ardayda iyo macalimiinta ku dhiirigeliyay dadaalkaha ay soo wadeen muddada dadaal ayay geliyeen si ay u soo saaraan midha maxaan runaa marka inaan u mahadcelinno dhowrba bahda koowaad waxay tahay macalimiinta halkan degan ardadan quruxda badan noo soo saaray oo aanan ka doorsanin dhaqaale oo aanan ka doorsanin inay shaqo ka raadsadaan meelo kale oo ayaga ay isleeyihiin waxbaa ka heli karta waxaan kaloo inaan u mahadcelinno maamulka halkan joogo oo aan ognahay inay harya habeen u taagan yihiin keliya ma aha inay yihiin maamulyaale waxay saaxiib la yihiin ardada waana hubanti ma arkin maamulkii ardada iyo macalimiinta oo iskariibsan oo dacwadooda xal nagu soo gaartay maana arkin marka waxaan fahmaa in halkaas ay ka jirto wax ka baxsan ayaga oo isku da-ah horta markii laga hadlo maamulka halkan joogo dad waaweyn ma aha soo saas ma aha marka dad isku da-aad tihiin ama isku jiilaad tihiin waayo dadkaasna waxay sameeyeen dadaali yuhdi dheeriya meelaha qaarkood isku dhacaa badan in la isqabtaa badan waxaan rabaa inaan u mahadceliyo marka waxaan rabaa inaan kaloo u mahadceliyo waalidiinta inuu u aamine caruurtooda oo muxuu ahaa inay ardada xarunta keenaan jaamacadda ay keenaan inaan anagu waxbari karno soo saari karno ayaga oo ka muuqaal duwan maalintiina oo imaanaya ayagana waa u mahadcelina waxaan kaloo rabaa inaan u mahadceliyo ardada soo gaaray maanta oo muxuu ahaa afar sano waxbarasho ah dhabar adeegay dadaal sameeyey maantana ay joogaan inay ay buuggeedii qalinjibinta fiicaneen waxaan leeyahay idinkan waa mahadsantihiin saaxiibo badan oo idinkoo kale ah ayaa magaalada uga soo tagteen oo aan fursadaani ka faa'iidaysan saaxiibba idinla bilaabay ayaa idinka haray sida maamul warbixintu uu igu soo gudbiyo waxaa ka mid ah dufca kasta ama sanad kasta ardada la qaabilo boqolkiiba soddon ayaa ka noqota jaamacadda yacani waxaa fahmi kartaa tiro kastoo dufco kastoo la qaabilo boqolkiiba soddon marka waxaan ahay maxay ardada u noqonayaan maxay qabtaan xaggee aadaan cilmaalisaan sameynay waxaa noo soo baxday inay meel la aada qaarkood buufisa ku dhacay qaarkood waa iska joogaan qaarkood waxaa la ii sheegay inay dhaheen waxbarashada jaamacadda waa adag soo sidaas maaha marka waxaan leeyahay iyo nidaamka lagu shaqeeyo nidaamka lagu shaqeeyo waa transparency waa nidaam cad qof gobol joogo inuu la qabsadana waa adag marka waxaan rabnaa inaan idiin sheego dadka noocaas ah oo saaxiibadiin idinla imaada waxbarashada oo idinka haray waa ka wanaagsan tihiin maanta waxaa soo gaareen inaad buug difaacataan oo afarsa adkaysataan oo dulqaadataan oo lacag darteed waxaa laga yaabaa in maalmaha qaarkood lacagta aaweysaan maalmaha qaarkood in muxuu ahaa culays dhaqaale ay imaadaan maalmaha qaarkood xanuun uu imaado haddana mar kasta waxaa u taagneedeen inaan waxbarashadiina gabagabaysan ayaga idinkana waa idin maalina waxaan leeyahay waa maasantihiin waxaa la yidhaahaa guushu waxay- iyo farxadda waxaa ugu horeeyo inaad adiga naftaada marka umaad celiso inaad adiga isku mahad celisid oo aad sidaysaysid achievementiyaa gaadha guulaa gaadha dadka kale inaad fiirisid aad tirahdid dadka kale maxaa uga duwan waxaana nafteeda qabatay waxaan rabnaa marka inaan idin dhamo waa maasan waxaan rabnaa cilmi baadhistii aan soo samayseynaa maanta furaynaa buuggii qalijibinta ayaan furaynaa waxaan u soo safarnay waxa waaye wixii aad soo samayseen maadaama reer joor aad og tihiin oo calimiintiina idinka dhan annagana inaan fiirino wixii aad soo samayseen sideed cilmi baadhistiina ma ku salaysan tahay baahidiina magaalada ma ku salaysan tahay midda bilaadanka guud waxyaabahaasoo dhan iyo habkii iyo gaadleykii ma raacday intaasa la fiirin doonaa wax culaysa iyo wax cadaaba maaha wixii aan lagu bare la waaye guddiga bananka iyo idinka ayaa uu maanta annaga kormeerka nahay qof walba su u jawaabayo kartidiisa qofka wanaagsan waa la ammaani qofka wax ka dhimin waxbaa kaa dhiman baa dhihi intaas wax culaysoo kale ma jiraan su-aala lagu weydiina waa ka jawaabay taalantigaaga muhiim waa yaa marka waxaan rabnaa inaan umaad celiyo guddiga baanka ah oo halkan joogo oo maanta waqti bixinayo oo cilmibaaristoodii cilmibaaristiini maanta idinka difaacaayo ardadana waxaan leeyahay wax culeysa ma jiraan geesnimo muujiya qof walba kartidiisa barstationkiisa ha hagaagsado waa ujeedaa bilicdiina aad ay quruxsan tahay keliya barstationkii su-aalaha iska adkeeya Ee, intaasaa idinku mahadcelinayaa mar kastaba jaamacaddu waxaan rabnaa inaan hore u wado dadka hore u wadi lahaa ee hagaajin lahaa ee wax ku dar lahaana waa tiimkiina iyo tiimamkii hore wax u bax iyo kuwa dhiganay iyo kuwa soo socdo in loo diyaariyo weel ka wanaagsan weelkii wax ku barata marka waxaa la fahmayaa horumar inuu socdo waxaan rabnaa contributionka oo shaqada lagu hayana mid ka imaaday ma aha jaamacadde waa mid ka imaaday maamulkii imaaday iyo maamulkii joogay kaalintii waxaan rabnaa marka ardada idin contribution kuma lahaanayso miyaa jaamacadda bidexdeeda sababtoo technologyga iyo eh, infrastructure adduunyada iyo magaaladayna waa isbedelayaan soo saas maaha ardadu waa inay halkaan adduunyada waxaa jirto bildi dhan oo waxaa arkaysaa toban biyaana oo leeyahay waxaa dhisay difca hebel guri dhan oo toban biyaana idinka suurtagal ma idinka taha guri haddaad dhisi weysid niyadda geli inaad guri dhisaysid halkaan hal dhagax keen oo ubax ya hal ubax haddaad noo keentid waxaan leenahay magacaaga lagu qoraa galaaskaas iyo dufcadaada iyo magacaaga qofkaasaa keen ubaxas weligiis meeshuu ku olaa laakiin ma fahansanin anaga oo wax naga maqan waa contribution ku lahaaw jaamacaddaada contribution ku lahaaw bulshadaada contribution ku lahaaw magaaladaada haddaa intaas garanno magaalo wasaq lama arkaayo lama arkaayo jaamacad wasaq lama arkaayo meel nadaafadare ka jirto meel oo muxuu ahaa aana bilicdeeda quruxsanayn lama arkaayo marka naftaadana ka bilaaw magaaladaadii iyo jaamacaddaadii hadda jaamacaddaana xibin ka tahaye halkaan qurxi wixii aad ku biirin kartid oo aad keeni kartid oo tala ah oo caqli ah oo dhaqaale ah koox koox iyo qof qof waa loo ogolyahay taasna waxaan rabnaa idiin sheego arrinta oo maasarka hadda digriyaa dhammaynaysa ma iska fadhiisaneen uqmal rabo waa inaad maasar gashaan jaamacadda online ku bixisaa eh, inaad ka qayb qaadataan jaamacaddana waxay idiin ballan qaadaysaa ardada kaalinta koowaad ka galo fasalkaaga waaya oo markii celceliskaaga oo number one aad noqotid scholarship oo waxaa lagu siinayaa master program maqalinaysa rajoon waxaan rabnaa marka jaamacaddu waxay idinkugu tala gashay ardada sanadkan waa shan kuliyadood miya abdul shanta kuliyadood arday kasta oo kaalinta koowaad galo jaamacadda scholarship waxay siinaysaa oo master program marka waxaan rabnaa inaad ka faa'iidaysataan eh, qofkii dadaalka hore u ah hadda laakiin buug le waaymo dadaalku waa samayseen marka maadaama buuggiina uu soo baxayo buuggaaga maakis aad ka kaysatidaa laguu diri doonaa totalkaaga gareedkaaga waa soo bixi doonaa haddii ilaahi ila insha allah waxaan rabnaa marka insha allah haddii la dhaaho markii aad dhammaysataan waxbarashada oo buuggaad difaacataan eh, waxaan ardada ku dhiirigelinayaa inaad u diyaargarowdaan dalka fursado badan ayaa soo socda haddii shaqo la-aan aad ka cararaysay fursado shaqo badan aad soo socda waagii hore diblooma haysataa shahaado uma haysataa dugsar ma haysataa hadda digrii ma haysataa bay maraysa hadda waxaa la marayaa maaster ma haysataa shaqo shaqo kasoo kala garanaysid maaster ma haysataa ayaa lagu xirayaa waxaan rabnaa inaad shahaadadiina dedejisaan processkiina dhamaysataan shahaadadina aad soo samaysataan ayadoo tasdiiqsan shahaadadaada jaamacadda dugsiga sare baasboorkaaga inay ku diyaarsay waxaa jirto mararka qaar oo na soo gaadho fursado scholarship deeqaca oo saacada ama maalmo ay ku xiran yihiin waxaa leeyahay arday dukumentigiisa dhammaystiran yahay ma heli kartaa haddii la yidhaha reer jowhar war lama ku faa'iidaysiinay kasoo faa'iidaysta oo la waayo qof dukumentiga u diyaarsan yahay soo dhawaato maaha marka waxaan rabnaa inaan idinku dhiirigelino maalintii aqalin jibisay hajiifanin waxaan xasuustaa oo daraad ii imaanaya jaamacadda arday toban sano ka hor jaamacadda ka baxay toban sano ka hor wuxuu ku leeyahay shahaadaan rabaa war adig xaa kaa qaldan shahaadii ma qaada shan sano ka hor lix sano ka hor hadduu shahaada raasana waxaa laga yaabaa maamulihii waagaas joog inuusan joogaan dhici kara waxaan rabaa inaan idinku dhiirigeliyo documentiskaaga well organized inaad documentigaaga wasaaradda tasdiiq soo samaysatid dugsiga sare jaamacadda baasaboorkaaga inay iskaa xidhan yihiin cvgaaga intaas diyaarso in bukuskaaga dhigo kadibna waxaa samaysaa maalinta la yidhaha fursadaa jirto soo apply garee through online to face to face mid lagugu diro marka taasna waa dhiirigelinayaa qaar ka mid ah ardayda ayaa soo bandhigtay barsenteshino ku saabsan waxyaabihii ay soo barteen islamarkaana ay ka diyaariyeen buugga cibaankeena anaga aan wax ka diyaarinayna wuxuu ku saabsan yahay dhibaatooyinka ee infectionka kaada mareenka ku dhaco uu leeyihiin caruurta yariiriska ah waxaana ka diyaarinay isbitaalka weyn ee intersos ama johar regional hospital caalam ahaan unutract infectionka waxa uu yahay midka ugu badan ee infectionka u keena caruurta marka caruurnimada la joogo infectionka ugu badan ee ilmaha ku dhaco u t i-ga waaye waxaana lagu qeexaa marka anatomi ahaan loo qeexaayo qeybaha uu ku dhaco waxaa loo qeexaa laba oo ah upper u t i inuu noqdo iyo lower u t i inuu noqdo lowerka markuu ku dhaco waxaa la dhahaa status and bladder infection upperka markuu ku dhacana waxaa la dhahaa kidney infection ama waxaa loo yaqaanaa balonefritis loo yaqaanaa waxa uuna noqon karaa marka infectionkaas wuxuu noqon karaa mid oo calaamada leh oo ilmihii qandho iyo inay kaadadii ku dhigtay inay kaadi waayaan eh iyo in uu noqdo mid aan calaamad lahayn problemsmentigeena waxaa waaye unutract infectionka waxa uu waxaa koosgareeyay maxaa keena waxaa keena infectionkii oo maxaa la dhahaa unutractigii ku badan ama multiplication ku sameeya qaarkoodna laga yaabo inay spirit ku sameeyaan u gudbaan blood streamka ay u gudbaan kaasoo keeni kara xanuuna caafimaada ay ka mid yihiin balonefratiska ama keliyihii inay xanuun ku dhacaan keliyihii maxaa la dhahaa ay sameeyaan ama shaqooyinkeeda ay joojiyaan maxaa la dhahaa bladderka inuu infection ku dhaco urethraha inuu ku dhaco maxaa la dhahaa tubada yar ee bladderka ka soo baxda ibadiadjimskii inuu infection ku dhaco oo raga ah iyo brostateka qanjirkan brostateka oo raga oo ku yaala kaarami mareenka ayagana inay wax ku dhacaan infection mr doolejeyga inagu wuxuu yahay jabtarkan aan kaga hadlayno number koo waxaan kaga design garayn doonaa research design-keena sidoo kale target populationkeena dadka noo ahaa targetka ama aan doonayna inaan xiriirka lala yeelano baaritaanka ahaa sample sizekeena inta uu yahay waddada aan u marnay sample techniga instrumentiga aan u isticmaalnay caqabadihii aan la kulannay iyo sidoo kale waxyaabo oo aan tala bixin aan u samaynayno bulshadeenna maadaama cilmi baaris aan kusoo samaynay cinwaankaani loo yaqaano u t i-ga research designkaana isticmaalnayn wuxuu ahaa descriptive research design aan isticmaalnay maxaa yeele descriptive research designkaasi ayaa waxuu fududaynaa inaa xog badan lagu helo dadkana baaritaan fiican ama jawaabo saxan ah aan kaga helno target populationkeena marka aan ka hadlayno waxaa target inuu ahaa ee aan doonayno inaan waraysi la yeelano ilaa sixty percentage lixdan qofood ayaa target inoo ahayd lixdankaas qofoodoo aan kaga baarayno isbitaal goboleedka jowhar sambal ziska marka aan ka hadlayno waxaan isticmaalnay qaacido loo yaqaano slofers solventis formula isticmaalnay oo ah qaacidada halkaeda ka muuqata
sambal siska waa waxaan soo qaadanay marka loo qeybiyo wuxuu ahaa so walaalka amiin nuu soo sheegay lixdan marka loo qeybiyo oo loo qeybiyo n oo lagu daro lixdan sambal siska oo waxaa inoo soo baxayo kontelaba inoo soo caqabadaha aan la kulanay intaan buugga diyaarinaynay waxaa ka mid ahaa inaan maxaa la dhahay oo lag of yani internet la-aan inay inagu dhacdo oo internetkii wax badan oo waxaan ku yidhahdaa aan weyno sidoo kale waxaan aan kala kulannay intaan buugga diyaarinayna tixraac oo inaan yani buugga aan ka tixraano waxaan ku yidhahdaa buuggaas inay inagu coslaato iyo sidoo kale inaan yani buugga aan diyaarinayno inay fahmi waayaan luqadda aan ku diyaarinayno bulshada sidoo kale inuu internetka inagu coslaado sidoo kale waxaa caqabadahaan la kulannay intaan buugga diyaarinayna waxaa ka mid ahaa yani inay inay qofkii waxaan ka diyaarinayna inuu jawaab fiican ina sii billah background saaligeen waxaa malnutrition waxaa loola jeedaa nafaqadarada waxaa loola jeedaa caruurta qaadashada nafaqada aan dheelitirneen cunuga hadduu qaadi waayo nafaqo aan dheelitirneen meeshaas nafaqadara dhininayso hadda soomaaliya waxay ku jirtaa kaalinta shanaad ee ugu liidato nafaqadarada sanadka markuu ahaa labada kun tobaniyo kooda soomaaliya laba dhibic sagaal bilyan ama soddon iyo shan boqolkiiba populationka of waxay ku jirtaa nafaqadarada general objective waxaa waaya complication with malnutrition nafaqadarada caruurta ka yar shanta sano ee regional register objectivekeena waxaa waxaa lagu cadeynaya junkunafi complicationka caruurta ku daran nafaqadarada shanta sano ka yar conceptual frameworkeen waxaa waaye dependent variable independability independentiga waxaa waaye democratic factor ageka iyo ageka saameyna wuxuu kaloo saameyna material statuska education waxbarashada complicationka jaaldi cunuga oo mataga aftar oral marka oo afka qaato anorxia iyo buur appetite dependentin waxaa complications nafaqadarada ku dhexeysa carruurta
research disend research disenkeena wuxuu caddeynaa wuxuu ku saabsan yahay the study will also be courted educationka research disenkeena intaas ayuu u caddeynaa target populationkeena wuxuu ka kooban yahay conton simple sizekeenna waa afartan iyo afar research institutionka meesha oo primaryga data of this study has researchsankeena waxaan ku baranaynaa qeexitaanka ama caqabadooyinka ka jira caruurta nafaqadarada caruurta ka
هذا جوجل برستيشن كان عبان كان قادنا تاتلكيس وهو knowledge attitude and practice towards malaria prevention among pregnant women in Johor district aqoonta iyo iyo iyo macnaha habka ka hortaga malaariyada haweeneyda uurka leh degmada Johor contentska uu kooban yahay presentationkana waxa waaye background of study problem of study purpose of study iyo research objective conceptual framework target population sample research instrument data analysis limitations of study findings iyo recommendations iyo conclusion background hadda ugu galno malaria is a life threatening disease caused by parasites that are transmitted to people through the bites of infected novel mosquitoes malaria waxaa lahay waa cudur halis ah oo kaasoo macnaha la nool bilaadanka kaasoo ay gudbisaa lahay anovel mosquito female waa dhidig tan dhidig dhadiga ah it is a preventable and curable waxaa lahay waana la daaweyn karaa waana laga hortagi karaa in 2017 there were estimated two alif 19 million cases of malaria in 90 countries waxaa lagu qiyaasaan lahay labada kun toddoba iyo tobankii data collection data collection was uh, conducted in middle shabeelle waxaa lagu soo conduct gareeyay middle shabeelle especially johor district using iyadoo la isticmaalayo uh, structured commissioner commissioner isticmaal anaga oo isticmaalnay after obtaining uh, informant uh, constantly from each uh, participant markaa la fadhiisanay qof walbo there was performed by the teachers to identify knowledge attitude and practice of pregnant mothers toward malaria prevention hagaag markana qaar ka mid ah ardayda oo aan la dhex maray cudbaahiyaha snaay ayaa iiga warmay dareenkooda ku aadan difaacashada buugga maanta waxaan ugu horreyn kusoo dhawoo warbaahinta snaay adigoo ku bilaabayo magacaaga waa mahadsan tahay waa ku dhawaabay magacayga waa saaraha masaciid waxaan ka mid ahay ardaydii ka qalinjibinaysay maanta ee buuga dafacanaysay jaamacadda balasma waxaana ka baxay fakaltiga medical lab ama shaybaark maasha allah dareenkayga maanta mala soo koobi kara alxamdulilah afar sano waxaan kusoo jiray afar sano dadaalkaan soo bixinayay afar sano juhdiga aan soo bixinayay ayaa maanta ka ekaa maanta waxay ahayd kamadambaystii jaamacadeyda maanta waxay ahayd buugii aan maxaan lahaa intaas soo bilood aan soo qorayay maalintii aan maxaa la dhahaa aqrin lahaa natiijooyinka markii liisiin lahaa waxaa ka dambeeyay shahaadadeeda qaadan lahaa maanta waa maalintii iigu dambeysay waa maalin aad iigu farax badan waa maalin aan soo koobi karin dareenkayga aadaan ugu faraxsanahay maanta waa maalin aan muddo sugaayo isku diyaarinayna inkastoo inaga soo dahday laakiin waa maalin aan muddo isku diyaarinayn aan sugaynay oo juhdi badan inaga galeen waxaan aad halkaa ugu mahad celinaynaa ugu horeyn hooyadee ayaan halkaan ugu mahad celinayaa waxaan kaloo halkaan ugu mahad celinayaa walaalahay waxaan halkaan ugu mahad celinayaa macalimiinteydii in soo garab istaagay kasoo bilow semesterkeyga ugu horeeyey ilaa semesterkeyga ugu dambeeyey ilaa buuggii ammaan dafacanayo macalimiinteydii garab taagnaana aadaan ugu mahad celinayaa waxaan kaloo ugu mahad celinayaa asxaabteyda meel kasta ay joogaan iigu dhiirigeliyey iyo kuwii iisoo hambaliyeynayba aad ayaan ugu mahad celinayaa waa ku dhawaayay magaray maxamed cumar ismaan allah waxaan dhigtaa jaamacadda balasma qaybteeda jowhar waxaan bartaa kuliyadda beeraha maanta afar sanana soo dhammaatay maanta aada u faraxsannaanay maadaama safarkii waxbarashay afarta sano oo maanta noo dhammaaday teeda kale arday badan oo nalqalijibinaha jiro sida kuliyadaha caafimaadka kuliyadaha kombyuutarka marka waa wax la soo koobi karin waa wax aad sugaysay afar sano oo maanta miradeeda aad ka mir dhalaysay waay marka saas saas wax u jiraan waalidka hooyada ayaa beray khayr laasiyaan iyagaa igu soo dhiirigeliyeen inaan wax barto jaamacaddana iyagaa ay keeneen saas awgeed iyagaa maanta farxadda la qaybsanaa waxaan leeyahay waa maasantihiin hooyo aab safarkii waxbarasho maanta halkaan nuu ogyahayo marka waxaan rajeynayaa guul iyo gobonimo inaa meesha kasii wadiin dadaalkiina waxbarasho oo halkaan ku joojino kusoo dhawow warbaahinta isna adigoo ku bilaabaya magacaaga magacay baa najib maxamed ibraahim maanta waxaa aada ugu faraxsanahay inaa afartii sano soo gabagabeeyo aan maanta ay ku beegan tahay dafaacashada buugayga alxamdulilah ilaah mahadda iskale marka hore marka labaadna waxaan u mahad celinayaa maamulimiinta iyo macalimiinta iyo jaamacadda balaasma iyo waalidintayda isoo garabsiiyey maanta heerka aan taagan alxamdulilah wax kasta qof kastoo maanta heerka aan taaganahay garab igu siiyeen oo mahad celinayaa alxamdulilah maantana waxay ii tahay maalinkaas ay maalmaha kalena way igaaga duwan tahay alxamdulillah maanta waxaa soo afartii sano aan soo wadnay heerkeed afartii sano aan soo dadaalaynay juhdigii waxaa soo bixinay aan maanta deena ka miro dhalinay buugeenna ayaa maanta difaacanay alxamdulilah afartaas sano aan soo soconna wax aad qof aan aqabad ka tabanaya ama wax ka tabanayna ma lahan ayagana waxaa leeyahay kulanto dambe waxiisale dadaalkeena halkaana kasii wadnaa rajeynana dhammaanteena guudaan intaasi ayaan kusoo gabagabeynaya barnaamijka waxbarashada raadiga isnaha oo aan toddobaadkan ugu hadlaynay ardayda difaacitay buugga qalinjibinta jaamacadda balaasma faraceeda magaalada jowhar waxaan idinla socodsiinaysa anigoo ah seere cabdixuseen dhankii farsamadana oo injineer saki tan intaan ku kulmi doono barnaamijkan kiisi xiga sida ay nabadgeliyo
Thank you.